بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال المؤلف رحمه الله وشروط الجماعه ان ينوي الماموم الاقتداء فان اهمله انعقدت فرادا فان تابع بلا نيه بطل صلاته ان انتظر افعاله انتظار انتظارا طويلا waxaan ku guda jirnaa kitaabka liraa cumdatu saalik wa cuddatu nnaasik gaar ahaan fii kitaabi salaa gaar ahaan baabu salaati اljamaaca wuxuu yidhi sheikhu raximah اllah wa shuruuط اljamaacati salaada jamaacada shuruudeedu waxaw shuruud اljamaacati wuxuu ula jeedaa shuruuطu sixati اljamaaca shuruuda sixada jamaacada jamaacadu inay ansaxdo oo qofkaasi yahay qof jamaaco ku tukado ajruljamaaca helaya waxay ku ansaxaysaa shuruudda soo socota kow an yanwiya alma'muumu aliqtidaa'a waa inuu ma'muumka niyeysto aliqtidaa'a ku dayasho imaamka uu ku dayanayo fa in ahmalahu ku dayashadaasi hadduu ihmaaliyo hadduusanba niyeysan inuu imaam ku xirto salaada incaqadat ay incaqadat salaatuhu salaadiisu way guntamaysaa furaadaa si kelinimo ah ayay uyacni ayay u guntamaysaa salaadaasi waxay noqonaysaa miduu si gaara u tukaday munfarid buu noqonayaa fa in taabaca hadduu imaamka mutaabaceeyo bilaa niyati niyo la-aan hadduu mutaabaceeyo batala salaatuhu salaadiisa way buraysaa in intadara haddii uu sugo afcaalahu imaamka afcaashiisa intidaaran sugi tawiilan dheer fa in qalla intidaarku hadduu yaraado aw ittafaqa ama uy iswaafaqaan uun falaa salaadu buri mayso walow iqtadaa bima'muumin hadduu ma'muum ku daydo xaala iqtidaa'ihi xaaladda kudayashadiisa batalat salaatuhu salaadiisu way buraysaa wuxuu leeyahay sheikhu raximahullah shuruudda jamaacada waxaa ka mid a ma'muumku inuu niyeysto aliqtidaa qofka ma'muumka ah alma'muum waa muqtadi oo waa mid wax ku dayanaya waxaa la rabaa inuu niyeysto inuu imaam ku dayanayo shardi ma aha inuu imaamka cayimo tacyiinu limaam shardi ma aha yacnii inuu cayimo markuu niyeysanayo imaam hebel ama fulaan oo imaamahan ku xidhanaya inaad tidhaahdo shardi ma aha laakiin maxaad niyeysanaysaa inaad ma'muum tahay imaamna aada ku xidhanayso imaamkaasi ama zayd ha ahaado ama camar ha ahaado yacnii qofkuu rabo ha noqdo imaamkaas waxaad niyeysanaysaa inaad imaam ku dayanayso hadduu ihmaaliyo arrinka hadduu ihmaaliyo wuxuu ihmaalinaya waa maxay waa niyadii maba niyeysan inuu imaam ku xirto iqtidaagii buu ihmaaliyey wax niyaa lama imaan salaadiisu waxay guntamaysaa ayadoo gaar qofkaasi wuxuu noqonayaa qof gooni u tukanaya salaadiisa wa laakiin hadduu niyadii ihmaaliyo haddana niyadii asoo ihmaaliyo uu ku day ku daro imaamka inuu mutaabaceeyo niyo la-aan salaadiisu waa buraysaa markaan muxuu jamciyey kow niyadii waa ihmaaliyey marka labaadna ma'muumu iska dhigay haddana asoo niyadii ihmaaliyey oo imaamkii aanan yani niyeysan inuu ku xirto ayuu haddana imaamka ku mutaabacaynayaa salaada waxaa la raba soo maaha markaasoo kale inuu munfarid ahaado maadaama uusan imaam ku xiran salaaddii qaabka u xirtay waa qaab munfarid ficilka uu samaynayana waa ficil ma'muum waay salaadiisu way buraysaa laakiin sheikhu waa kala qaaday buriddaasi waxay salaaddu buraysaa waxaa waaye in intadara afcaalahu hadduu sugo afcaasha imaamka intidaaran tawiilan sugid dheer muxuu ula jeedaa warkan wuxuu ula jeedaa qofkaani maxaa lagu garanayaa inuu imaamka mutaabacaynayo oo imaamka uu ku dayanayo maxaa lagu garan karaa waxaa lagu garan karaa markuu imaamku rukuuco wuu la rukuucay imaamkii baa rukuucda ku daahay hadduu kula daaho maxay daliil u tahay yuu sugayaa imaamkuu sugayaa haddii marka afcaashiisaad soo muuqato oo imaamku ku sugo rukuucdii maalan ama sujuuddii dheereeyo salaadiisu markaasay buraysaa maxaa yeele dheerayntan uu dheeraynayo wuxuu u samaynayaa waa liajli mutaabacati اlimaam meeshaana ma taalla mutaabacatu اlimaam ilan qofkan marka horeba imaam ma raacin marka horeba ma niyeysan mutaabacatu اlimaam wuxuu noqonayaa marka qof salaadiisa wax dheeriya ku soo daray oo intidaarkan dheer meel cidlaa wa maxaa yeele cidduu sugayo ciduu ku xihan yahay ma ah imaamkan hadda uu sugayo imaamuu ku xihan yahay ma ah hadday gaabato intidaarka ama ay iswaafaqaan awalba waa intii laga rabo sooma waa rukuucay imaamkii la rukuucay imaamkii wax badan kuma nagaan rukuucdii asigana wax badan kuma nagaan markaas wuxuu noqonayaa inuu la yimid rukuucdii intii laga rabay ama asiga iyo imaamku waa iswaafaqeen falaa buu yidhi salaadiisu markaan buri mayso maxaa yeele mararka qaar waxaa dhici karta qofka asigoo munfarida ama laba munfaridoo tukanaya inay mararka qaar iswaafaqaan sooma dhacdo oo isku mar ay rukuucaan ama wax yar ay kala dambeeyaan ama isku mar ay soo kacaan ama wax yar ay kala dambeeyaan sidii oo kale noqonaysa meeshan waa meesha takfiirku ku dhuntaan markay masaajidda soo galaan sidaanay sameeyaan masjidou imaanayaa wuxuu is leeyahay haddaad keligaa gooni u tukatay waa lagu dareemayaa inaad takfiir tahay wuxuu rabaa marka inuu dadka isku ekaysiyo uu dadka isku daro salaaddii buu la xidhanayaa niyadiisuna waa maxay waa niyat اlinfisaal waa munfarid rukuucda iyo sujuudda wuxuu u niyeysanayaa inay muwaafaqo tahay oysan mutaabaco ahayn markuu imaamku rukuuco waa rukuucayaa laakiin asiga wuxuu niyeysan yahay inuu asiga rukuucayo markuu soo kaco waa soo kacaya laakiin wuxuu niyeysan yahay in salaadiisu gaar u tahay sidaasuu salaadda kula dhammaysanaya markuu isleeyahay waayo tooshaa kugu shidan oo dadku waa ku dareemayaan ama waa ku arkayaan nin wadaadoo takfiirkaas ka mid ahaa jiraa wuxuu yidhi hadda ka hor annagoo lixan masaajid soo galnay bu mise shanaan ahayn taqriiban anaa imaam u noqday buu waa nairobi takfiir aan ahayn buu inteennaba masaajidka maqribkii la galay markaa oo lagu jiro ayaan la kulannay waxaan isniri bu yidhi haddaa hormartaan masaajidka idinkoo wadaadda ah waa laydin dareemayaa dadkaa ka soocmaysaan ilaan wadaad sii socdo salaadoo lagu jiro macnaheedu waa inuu dad kale yahay waxaan go-aansanna bu yidhi masaajidka inaan galno anigaa imaamkooda ahay buu yidhi marka anigu waxaan gala buu yidhi saf safkii markaa meeshii ka bannaanayd ayagana kii iga dambeeyey ayay galeen buu yidhi anaa imaamu ah waxay ayagu niyeysteen inaan aniga imaamu ah aniguna waxaan niyeystay inaan munfasil yacni aan imaam ahay qoladaanna muwaafaqo ay tahay waxaan isku raacin ileen wuxuu yidhi qoladu jamaacada meesha ku tukanaysa ragcadii labaaday marayaan waxaan u haysanaa buu yidhi inay tii koowaad marayaan markii wuxuu yidhi aan waafaqnay ilaa tashahudkii laga gaaray dhexe ayagu tashahudka dhexey u fadhiisteen meeshaanaa xaaladdeenu dhanaanaatay buu maxaa yeele haddaan tashahudka u fadhiisanno ayagaan mutaabacayno waa gaaloobaynaa haddaan istaagnana waa la fashilmayaa oo waa wixii laga cararaya qoladii iga dambaysana anay ifiirsanayaan buui waxaan anigu sameeyay sugayaan qoladii wuxuu yidhi gadaasheeda ugu jirta waxaan go-aansada buu yidhi meeshaan laguma adeeci karee inaan istaagno waxaan go-aansada bu inaan istaagno waan istaagay buuyi dadkii oo tashahud u fadhiya masaajidkii ayaan anigu istaagay bu qoladeydina waa i raacday waana la dareemay marka salaaddii inta bogsiinaan cararnay buu yihi intay dadkii salaadda ka bixin meesha cararaan uga baxnay marka halkaan oo kale waa mee meeshuu shiiqu leeyahay aw ittafaqa yani iswaafaqidu ah waxay ayagu niyeysanayaan walow iktadaa hadduu ku daydo buu yihi bima'muumin hadduu ma'muum ku daydo xaala iqtidaa'ihi waktiga ma'muumkaasi ou imaam kusii dayanayo batala salaatuhu salaadiisu way buraysaa asoo ma'muuma hadduu ma'muum kale ku daydo salaadiisu way buraysaa maxaa yeele ma'muum ma'muum ma raaco ma'muumku iyou raacaa uu ku daydaa imaamuu ku dayanayaa walyanwi اlimaamu imaamku ha niyeysta buu yidhi alimaamata imaamada fain ahmalahu hadduu ihmaaliyo incaqadat furaada salaadiisu way ansaxaysaa kelinimo wasaxa aliqtidaa'u bihi waxaa kaloo ansaxaya buu yidhi in lagu daydo wafaata alimaama imaamkana waxaa dhaafaya hawaabu اljamaacati ajarka jamaacada imaamka asaga wax ka buri maaya imaamku wuxuu niyeysanayaa alimaama inuu imaam yahay hadduu niyeysan waayo salaadiisu xukunkeedu waa xukmu lmunfarid soo qof munfarida mararka qaar laguma daydo qof munfarid oo keligii tukanaya haddaa u timaado soo salaad kuma xihan kartid imaamu kuu noqonaya asiga marka salaadiisu furaadaa bay ku ansaxaysaa ay ku guntamaysaa wasaxa aliqtidaa'u bihi in lagu daydana way ansaxaysaa laakiin maxaa dhacaya wafaata alimaama hawaabu ljamaaca imaamku waxaa dhaafay jamaacadii ajarkeeda imaamku markaa heli maayo ajruljamaaca maxaa yeelay niyadii jamaacada lama imaan niyadii imaamada ee laga doonaya lama imaan wayushtaradu waxaa la shardiyaa buu yidhi niyat limaamati imaamada niyadeeda waa la shardiyaa fil- fi ljumucati jumcaha dhexdii imaamnimada inuu niyeysto imaamka filjumucati ayadana waa la shardiyaa weyli jumcaha dhexdiisa waa shardi salaada jumcaha inuu imaamo niyeysto imaamka calaa kullin qofka ma'muumka ah waxaa laga rabaa inuu niyeysto kudayashada imaamka niyadaasi dabcan waa midda uu u yimid oo qofka markuu masjidka imaanayo salaada soo haleelayo wuxuu u socdaa soomaa inuu jamaacada la tukado wuxuu u socdaa inuu imaam ku daydo imaamkaasi shardi maaha inaad tacyiiniso laakiin haddaad tacyiiniso ee khayrkii kuu soo baxo salaadaadu xukunkeedu waa maxay maalan waxaad niyeysatay inaad zayd oo imaamah aada salaada ku xihanayso salaaddii baad ku xiratay markaad salaaddii ku xiratay kadib ayaad waxaa ogaatay inuusan zayd ahayn camar yahay ninka salaada dujinaya mararka qaar waa dhacdaa soo maaha ayadoo qof lagu talagelaya inuu qof kale imaam noqdo haddii sidaa loo tacyiiniyo salaaddii qofka wax miyaa gaaraya culummadu labay u kala qaadeen tacyiinkaasi inuu yahay midaad laasim ka dhigayso iyo inuu yahay mid danni iyo mala ah haddaad tidhaahdo ama niyadaadu ay tahay salaada ku xiran maayo ilaa zayd mooyaane zayd mooye cid kale imaam iyo noqon mayso sidaas haddaad ku xirato kadibna ay soo baxdo inuu imaamkaaga camar yahay salaadaasi saxiix ma aha isbeddelaa ku dhacay maxaa yeeley ninkii aada ku shardisay inaad salaaddii ku xirata ma noqon haddii laakiin shardi aysan ahayna dannigaaga tahay maalan masjidkan zayda maalan imaamka ah asalkana asaa dujinaya soo ma masaajidka markaad timid waxaa niyeysatay inaad asiga salaada ku xihanaysa niyadaasi waxay ku dhisan tahay waa danni iyo malo taasi waxba kugu dhibi mayso sidaasuu u kala qaaday shaykhu lislaam ibnu teymiya raximah ullah fii majmuuci alfataawa sidaas in loo kala qaado habboon buu yidhi tacyiinka imaamka mid laasim laga dhigayo iyo mid danni iyo mala ku dhisan wayundabu waxaa loo sunneeyaa buu yidhi liqaasidi ljamaacati midka jamaacada u qasdaya almashyu socod ayaa loose loo sunneeyaa bisakiinatin si degan uu ku soconayo إda uqimat الصلاة falaa تأtuuha وأntum tascawn وأtuuha وأntum tamshuun وعalaykum الsakiinة kaasuu yihi nebiga عalaيه الصلaaةu wasalaam haddii salaada la aqimo ha imaanina adinkoo ordaya oo degdegaaya waxaad timaadaan buu yihi adinkoo socda وعalaykum الsakiinة dushiinana ha ahaato deganaan iyo xasilooni hadalkan sheekha marka xadiidkaasaa u daliila wayundabu liqaasidi اljamaacati almashyu bisakiinati wayuxaafidu wuxuu xifdinayaa waa ma'muumkii calaa idraaki fadiilati takbiirati ixraami اlimaam wuxuu xifdinayaa uu ku dadaalayaa xifdintu macnaha ilaalina laga wadaa wuxuu ilaalinayaa uu ku dadaalayaa calaa idraaki fadiilati takbiirati ixraami اlimaam fadiilada ay leedahay haleelidda takbiiratu ixraami ilimaam la haleelayo fadliga ay leedahay inuu haleelo ama u gaaro ayuu ilaalinaya wuxuu ilaalinayaa haleelitaanka takbiiratu lixraam la haleelo fadliga ay leedahay ayuu ilaalinaya macnaha waa ku dadaalayaa wey inuu soo gaaro takbiiratu lixraam wa taxsulu idraagaasi wuxuu ku xasilayaa ama fadiiladaasi fadiilat lidraag waxay ku xasilaysaa bian yashtagila inuu ku mashquulo bitaxarumi ay bilityaani bitakbiirat اlixraam inuu takbiirat اlixraam la yimaado ayuu ku mashquulayaa caqiba taxarumi اlimaami markuu imaamka takbiirat اlixraam la yimaado kadib qofkan markii la leeyahay wuxuu helayaa takbiirat اlixraam haleelideeda ajarka ay leedahay ayuu qofkaanu helayaa markii la leeyahay arrintaasi waxay ku dhici kartaa markuu imaamku allahu akbar yidhaahdo isla markiiba gadaashiisa inuu allahu akbar yidhaahdo laakiin allahu akbarta imaamku hadday ka horeysay oo kadib yimaado fadiiladaasi nin soo haleelay noqon maayo walow dakala hadduu guda hadduu galo walow dakala haddii uu galo fii naflin ay fii salaati naflin salaad sunnaa hadduu galo musalliga ama qofkii tukanayay fa uqiimat iljamaacatu oo markaa jamaacadii la aqimo atamma sunnadii ayuu dhammaystirayaa in lam yakhsha hadduusan ka cabsanin fawta aljamaacati jamaacada dhaafideeda wa ilaa haddii kale hadduu ka boqo inay jamaacada dhaafto qatacahu sunnadii waa goynayaa salaaddii nafliga ahayd waa jaraya oo jamaacadii buu galayaa jamaaca maxay qofka ku dhaafaysaa asaa keeni doona laakiin hadalkan sheikha raximahullah uu leeyahay hadduu sunno galo salaadii la aqimo waa dhammaystiraya arrintaas waa la kala qaadaya dhammaystirkaasi waa la kala qaadaya hadduu salaaddii awalkeedii marayo oo salaaddii sunnadii ama nafliga ahayd fii awaliha uu ku guda jiro ma dhammaystiraye waa jaraya laakiin hadduu gabagabadii marayo ama aakhirkeeda uu marayo waa dhammaystiraya meeshana waxaa yaalla qowlu nabiyi calayhi الsalaatu wasalaam إida uqiimat الsalaaة falaa salaata ila اlmaktuuba haddii salaada la aqimo salaadi ma jirto ila اlmaktuuba ilaa salaada faradka ah ee waajibka mooya salaad kale ma jirto mar haddii salaada la aqimo salaadi warkeeda waa dhammaaday ilaa salaada loo taagan yahay mooyaane xaydkaas asal u ah falaa salaata ila almaktuuba waxay ku dhaboobaysaa marka hadduu qofka awalkii salaada marayo haddee falaa salaata waa waa inuu salaaddii ka baxo laakiin hadduu gabagabaynayo waa ka horreeyay aqankii soo maha qof aqankii ka hormaray waayo oo salaaddii kala barkeedii sii dhaafay markaasoo kale waxaa leeya dhamaystir haddii laakiin uusan kala barki gaarin oo awalkii marayo waa jaraya salaadiina waa haleelaya walow dakhala hadduu guda galo fi lfardi ay fii salaati alfardi munfaridan xaaluu yahay keligii fa uqiimat iljamaacatu oo jamaacada la aqimo nudiba waxaa la sunneeyaa qalbuhu rogitaankiisa ayaa la sunneeyaa oo u rogayo salaaddii uu tukanayay naflan sunno uu u rogayo ragcatayni laba ragc uma yaqtadii kadibna imaamka ayuu ku dayanayaa salaaddii munfaridka uu tukanayay sunnu u rogayaa kadibna imaamkii iyo jamaacadii ayuu haleelayaa fain lam yafcal hadduusan sidaas samayn wanawa aliqhtidaa'a uuna niyeysto ku dayasho fii ahnaa'i salaati salaaddii dhexdeeda saxa way ansaxaysaa wa kuriha waana la karaahiyaystaahu waa laga fiican yahay buy walazimahu waxaana ku laasimaya almutaabacatu imaamka raaciddiisa ku laazima fain tamad hadday dhammaato marka salaatu lmuqtadi awalan kii muqtadiga ahaa salaadiisa hadday marka hore dhammaato intadara fi tashahudi tashahudka ayuu ku sugayaa aw sallama ama waa salaamo noqsanaya halkan sheikhu wuxuu uga hadlayaa raximah ullah qof munfarida oo salaad farada tukanaya maalan qofkan waa degdegsanaa salaaddii jamaacada ma sugi karo sidaasaa u muuqata lisafarin aw hayri calaa kullin deg degaa ku jira asagoo salaaddii galay faradka ahayd ayaa salaaddii la aqimay masjidkii uu faradka ku tukanayay shiikhu wuxuu leeyaha waxaa loo sunneeyaa salaadda markaas uu tukanaayey niyadii faradka inuu ka bedelo oo u rogo sunna sunna inuu ictibaariyo jamaacadiina uu soo haleelo oo faradka uu jamaacadii la tukado hadduusan sidaa samayn ee uu rabo maalan fardigii iyo salaaddii waajibka ahayd ee uu tukanaya asagoo munfarida inuu sideedii imaamka ula xirto munfarid buu ahaa kadibna muxuu noqonayaa ma'muumuu isku rogayaa soo ma ma'muumuu isku rogayaa haddii marka uu niyeysto inuu ku daydo salaaddii imaamka fii athnaa'i salaa salaaddiisu waa ansaxaysaa buy arrintaasna waa arrin laga fiican yahay saxa wa kuri waa ansaxaysaa laakiin waa makruuh laakiin arrintan qofkii asigoo munfarid ah asigoo munfarid ah inuu noqdo maala mamu yani ma'muum uu isku rogo suuraddeeda waxaa shabahda asigoo imaam ah oo ma'muum isku roga culamada waxay u deliishadeen qisadii abu bakr radia allahu canhu maca nabiyi sala allahu alay wasalam abu bakr imaam buu ahaa radia allahu canhu salaaddii dhexdeedii ayaa rasuulku yimid sala allahu calayhi wasalam imaamadiyaa la wareegay markuu nebigu yimid rasuulkaa la wareegay sala allahu alay slam abu bakar wuxuu noqday ma'muum fii ahnaa'i salaa munfaridkuna waa lami asagoo keligii tukanaya ayuu imaam ku xirtay ma'muumu isku bedelay waxaa marka meesha imaanaysa munfaridkan hore u tukanaya imaamkaanna hadduu salaaddii bilaabaya yay salaaddiisa hor dhammaanaysaa labadooda yaa salaadooda hor dhammaanaysaa ninkii munfaridka ahaa ee hadda ma'muumka xaaladan dambe ma'muum uu yahay maalan asagoo laba ragca hore u tukaday ayaa salaaddii masaajidka laga aqo waa duhur imaamkii buu la xirtay imaamkii ayuu la xirtay imaamkii meeqa ragc uu tukanayaa afartii waa u taagan tahay soo maa ninkaana labaa ka tagtay labana waa u dhiman tahay maca alimaam labuu la tukanayaa waa meeshuu shiiqa ku leeyahay fain tamat salaatu lmuqtadi awalan hadday dhammaystirnaato midka muqtadiga almuqtadi yaawa almuqtadi waa alma'muum hadday salaadiisu dhammaystirnaato awalan marka hore ay qabla alimaam hadday dhammaystirnaato intadara ma'muumkii imaamkuu fadhiga ku sugaya wuxuu ku sugayaa fi tashahud maalan laba ragca u dhinnayd imaamkii buu la xirtay markuu imaamka tashahudka dhexe ka kacayo oo ragcadii saddexaad u kacayo ninkaan ma raacaya asiga afarta waa u dhammaatay waa fadhiisanaya tashahudkaasuu fadhinaya imaamkuu sugayaa ilaa uu labadaa ragca soo dhammeeyo kadibna uu tashahudka ugu yimaad kadibna maca alimaam ayuu la salaamo noqsanaya taas waa weji wejiga labaadna ow sallamaba asiga waa haray tashahudkii buu la yimi waa salaamo noqsanaya salaamo noqs markuu salaamo noqsanayo muxuu niyeysanayaa meesha infisaala dhacaya marka asiga imaamku waa kala hareen asiga imaamku way kala hareen markaa wuu salaamo noqsanaya intadara fi tashahudi aw sallama walow axrama maca alimaami hadduu la ixraamto maca alimaam axrama muxuu ula jeedaa ay kabara takbiirat alixraam hadduu takbiirat alixraam takbiirsado maca alimaam waxaa takbiirsanayana yaa waaye waa alma'muum uma akhraja nafsahu min aljamaaca kadibna naftiisa uu jamaacada ka saaro wa atama salaadiina uu dhammaystiro munfaridan xaaluu yahay munfarid jaaza way bannaan tahay laakiin yukrahu laakiin infisaalkaa waa la karaahiyaystaa bilaa cudurin cudurdaar la'aan cudurdaar la'aan waa arrin makruuh ah waa laga fiican yahay wuxuu leeyahay sheikhu hadduu salaada la xirto maca alimaam asigoo ma'muumana kadib uu jamaacadii ka baxo salaadiisana uu dhammaystirto asigoo munfarida way u bannaan tahay laarin laakiin arrintaasi in la sameeyo waa makruuh bilaa cudrin cudurdaar la-aan waa makruuh cudurdaar maxaa noqon kara cudurdaar waxaa noqon kara ka tadwiili اlimaam imaamku maalan uu salaadii dheereeyo dheerayn qofkaasi dhibaysa uusan taxamuli karin waa cudurdaar inuu salaadii imaamka ka goosto munfaridna inuu munfarid yahay ou niyeysto salaadiisana ou dhammaystirto asigoo munfarida waana arrinta uu sameeyey ninkii saxaabiga ahaa radia allahu canh ee la tukanayay mucaad ibni jabal markuu u adkaysan waayey qiraa'adii dheeraydee mucaad waa ka goostay salaada salaaddii way waa ka goostay wuuna dhammaystirtay salaadiisa kadibna waa baxay walow wajada alimaama hadduu helo waa mas'alo kale hadduu helo uu soo gaaro imaamkii raakican xaaluu yahay mid rakuucsan waxa wax soo gaarayaa waaye waa ma'muumkii hadduu imaamka soo gaaro raakican xaaluu yahay imaamku mid rakuucsan axrama ay axrama alma'muumu ma'muumkii salaadii ayuu xiranayaa muntasiban xaaluu yahay mid taagan arrintan hadda ka horna waa soo marnay takbiiratu lixraam mowqiceeda iyo makaankeedu waa qiyaam meesha la raba inay ku dhacdo taagnaan waa maaha allahu akbar inaad ta adoo sii socdo maxaa yeelay sii socodka aada sii soo socoto sii socoto qiyaamku waa ka tagtay waxayna noqonaysaa inaad takbiirat lixraam la timaado fii gayri mowdiciha meesheedii meelaan ahayn waxaa laga rabaa inaad mowdiceedii meesheedii kula timaado meesheedii mowdiceedu waa maxay waa qiyaam axrama muntasiban salaadda wuxuu xiranayaa asigoo taagan isagoo muntasiboo taagan oo aan isqalloocin oo aan rukuuc aadin uma kabara kadibna wuxuu u takbiirsanayaa lirukuuci rukuuc allahu akbar ayaa leedahay adigoo taagan kadibna adigoo taagan ayaad rukuucdii aadaysaa allahu akbar takbiirat lixraam waa inay dhacdo adigoo taagan kadib ayaa waxaa u takbiirsanaysaa lirukuuc fa in waqaca hadduu dhaco bacdu takbiirati alixraam takbiiratu lixraam qeyb ka mida haddii ay dhacdo fii gayri lqiyaami qiyaam waxaan ahayn dhexdiisa hadday dhacdo lam tancaqid ma guntamaysa buu yidhi salaadaas haddii istaagga aad tiraahdo allah allaahu haddaad istaagga tiraahdo ee markaad sii foorarsatay akbarta aada dhammaystirto lam tancaqid salaadaasi ma guntamin oo ma xirna maxaa yeeley bacdi takbiirat lixraam ka mida ayaa waxay dhacday meelaan qiyaamkii ahayn waxaa la rabaa takbiirat lixraam oo iswadata allahu akbar inay dhacdo fii xaali lqiyaam xaaladda aad taaganta waa in takbiirat lixraam aada la timaado fain wasala hadduu gaaro yaa gaaraya ma'muumkii way ilaa xaddi rukuuci rukuucdii xadkeedii hadduu gaaro rukuucdii almujzi'i gudaysay rukuucdii gudaysa ma la yaqaan maxay ahayd rukuucda gudaysay aqalu rukuuc hadda ka horan soo marno shiiku aqalu rukuuc xad iyo baabiduu u sheegay waxa ugu yar hay cali dede oo gacmihiisu ay gaari karaan jilbaha aa foorarkiisu inuu noqdo ninka muctadilka ah gacmihiisu mid ay gaari karaan jilbaha asoo aada isku gaabina laga yaabaa gacanta dheer inuu jilbaha la aadi karo kan gaabanna inta si fiican u foorarsado weli ay ka gaabtaana suuragala marka ninka muctadilkaha laga wadaa aa ninka muctadilka meesha kitaabka dib u fiiriya meesha uu rukuucda uga hadlayay halkaasaad u celinaysaa warkaa uu leeyahay fain wasala ilaa xaddi rukuuci اlmujzi hadduu gaaro xadkii rukuucda ee gudaysay rukuucda rukuucdu xad waxay ahayd aqal ah iyo xadka akmalka ah ugu kaamilnimada badan inta ugu yar ee gudi kara hadduu gaaro xadka ugu yar ee gudi kara hadduu gaaro waطma'ana uu xasilo qabla rafci اlimaami intuusan imaamka ka soo kicin ka hor can xaddi rukuuci اlmujzi xadkii rukuucda ee gudayay intuusan imaamka ka soo kicin ka hor hadduu xasilo xasalat lahu rakca ragca u xasilaysa buuli meeshan wuxuu rabaa sheikh inuu ku yidhaahdo goormaa la dhihi karaa qofkan ragcadii waa soo haleelay hore waxaan u soo marnay qofka imaamka rukuucda ku soo gaara ragcadaasi ma tirsanaya mase ma tirsanayo laba qowl inay ku jirtay qowluljumhuur waxay ahayd inuu tirsanayo oo shaaficiyaduna ay ka mid yihiin qowlkaasaan qabanaynaa marka waana qowlka saxiixa inuu tirsanayo laakiin tirsadkaas inaad ragcadaa tirsato oo rukuucdaasi aad ragcada ku soo gaarto sidee ku xasili kartaa shiiku hore wuxuu noogu sheegay rukuucdu inay leedahay xad ugu yar xadkaas ugu yar haddaad la timaado waxaa lagu ictibaarinayaa qof rukuucay inaad tahay haddii aadan la imaanna maxaa lagu ictibaarinayaa qof aan rukuuc la imaan haddaad takbiirat lixraam xirato imaamku waa rukuucsan yahay takbiirat lixraam baa la timid adoo taagan kadib allahu akbar baa tiri rukuucaad aadda markaas rukuucda aada aaddo laba mid waay xadkii ugu yaraa ee rukuuc lagu gaari karay adoon gaarin inuu imaamku soo kaco oo asigana uu soo dhaafo oo kor uga soo kaco xadkii ugu yaraa ee rukuucda waa isdhaafteen markaa soo ma markaas ragca rukuucdaasi maadan soo gaarin ama inaad xadkii ugu yaraa gaarto ayadoo imaamka weli uusan kor uga soo kicin xadkii ugu yara weli rukuucdu baaqi ku yahay adigna waxaad gaartay inta ugu yar ee rukuuc lagu haleeli karo marka waa haleeshay soo maha haddaad haleesho marka xasalat lahu rakca ragca u xasilaysa buy ma'muumkaasi ragca u xasilaysa hal ragca u tirsanaya ragcadaasi waa tirsanaya waana madhabujumhuur inuu ragcadaa tirsanayo fa in shaka hadduu shakiyo hal rafaca alimaamu can alxaddi almujzi'i imaamkuma wuxuu madaxa kor u soo qaaday oo kor uga soo kacay can alxaddi almujzi'i xadkii rukuucda gudaya kor miyuu uga soo kacay qabla wusuulihi ay qabla wusuuli lma'muum ma'muumka intuusan soo gaarin ka hor ila alxaddi almujzi'i xadkii gudaya intuusan soo gaarin ka hor miyuu kor u soo kacay aw bacdahu mase markuu soo gaaray kadib ayuu kor u soo kacay waa shaki wuxuu is idhi imaamka markaad soo haleelaysay xadkii ugu yaraa ee gudaya rukuucda kor miyuu uga soo kacay adoon gaarin mase markaad gaarta kadib uu kor u soo kacay shaki baa galay xukunku waa maxay dibu u dhigay wuxuu yidhi waa mas'alo kale haddana kuu galo wuxuu ku yidhi ow kaana rukuucu ama rukuucdu waxay ahayd hayra maxsuubin midaan u tirsanayn lilimaami imaamka ka muxdithin sida inuu imaamku muxdith ahaa imaamku markuu rukuucayo maba weyse qabin weysadiisu waa bursanay waman bihi najaasatun ama qofay ku sugan tahay najaaso waman bihi iyo cid ay ku sugan tahay najaasatun khafiya najaaso qarsoon wa rukuuci khaamisatin iyo rukuuc shanaad waxyaabahaasi haddii ay jiraan lam yudrik muusan haleelin ragcadaas dhowr mas dhowr suuradood waa suuradda koowaad waxa waa wuxuu ka shakiyey ma gaartay mase maadan gaarin xadkii ugu yaraa ee rukuucda imaamka asoon ka soo kacay miyaa gaartay mase asoon ka soo kicin aad gaartay asoon ka soo kicin hadduu gaaray ragcadaas waa xisaabsanayaa soo ma asoo ka soo kacay hadduu gaarana ma tirsanaya ragcadaasi ma tirsanayo waa shakiye ninkan waa suuradda koowaad lam yudrik qofkaasi waxaa leeyahay maadan haleelin maxaa yeele alasl waa cadamu lidraak asalku waa inuusan haleelin wa waxaa loo ictibaarinaya marka inuusan haleelin suuradda labaad waxa waaye ow kaana rukuucu gayra maxsuubin lilimaam ama rukuucdii waa haleelay oo ma'muumku imaamkoo rukuucsan uu ku gaaray laakiin rukuucdaasi maba ahayn mid imaamka u tirsan oo loo xisaabinayo maxaa loola jeedaa waxaa loola jeedaa bay yidhaahdeen imaamkaani markuu rukuucayay intuusan rukuucin ka hor ayaa weysadu ka burta intuusan rukuucin ka hor ayaa weysadii ka burta adiga waxaa kusoo gaartay marka imaamkan rukuuc fi lxaqiiqa aan jirin ayaad kusoo gaartay maxaa rukuucdaani markuu garto ama ay kusoo dhacdo ama uu ogaado inay weysadii ka burtay soo baabi'i mayso rukuucdaas iyo rakacaadkaas way baaba'ayaan idan rukuucdan aad kusoo gaarta suurad ahaanaad ugu soo gaartay xaqiiqa ahaan meesha rukuuc ma taha ila ninaan weyse qabin rukuucdiisaad ku timid imaamku maba weyse qabo taa ma xisaabsanaysaa ma xisaabsanaysa maalan tusaale ahaan ama markii la tusaaleeyo imaamkan ragcadii koowaad oo ku jiraa asoo rukuucsan fi rakcati اluulaa ayaad soo gaartay intuusan rukuucin ka hor ayaa weysadu ka bursanayay maalan asoo isku qaba inuu weyse qabo ayuu salaadii galay mana weyse qabin ragcadii koowaad asoo rukuucsanaad la rukuucday waad la sujuuday kadib wuxuu soo xasuustay asoo rukuucdii iyo ragcadii koowaad weli ku guda jira rukuucdiina aada la dhaaftay ayuu wuxuu soo xasuustay in weysadii ay ka burto uusan weyse qabin waxaa ku waajib inuu salaaddii ka baxo soo ma waa waajib inuu salaadda ka baxo salaaddii buu ka baxay bedelkiisi waxaa galay yaa ma'muumaa galay nin ma'muumaha imaam noqonaya markaas soo maha qofka ku xigaa galaya adiga ragcadaasi rukuucda aad kala soo bilowda ma xisaabsanaysaa hadhowta imaamkan baxay ee weysadii inay burto soo xasuustay ma xisaabsanaysi sababtu waa maxay aadan u xisaabsanaynin ragcadan markuu rukuucdan markuu la imaanayay imaamkaani wayse uma dhowrnayn waxaa laga yaabaa inaad istidhaahdaan oo muxuu dhaamaa ninka kow salaada la bilaabay ee haddana la tuka farqi weynaa u dhexeeya maxaa yeelay ninka kow salaada la bilaabay faatixatu faatixada asaa la yimid soo maha ninkaasi faatixada asaa la yimid oo qiyaamkii asigaa la yimid adiga laakiin qiyaamka iyo faatixada yaa wakiilkaaga ahaa markaa rukuucda ku soo gaartay imaamkaa wakiilkaaga ahaa ninaan weyse qabina markaa wakiilkuu ahaa inaan weyse qabin ayaa wakiilkuu ahaa oo weysadiisu ay bursanayd sidaa darteed ragcadaasi xisaabsan mayse laakiin waxay idhahdeen fuqahadu haddii weyse buridda ay gadaal uga timid imaamka oo markaad la rukuucday oo ragcadaasi la tukata kadib ay weysadu ka burto ragcadaasi ma xisaabsanaysaa waxay leeyihin taa waa la xisaabsanaya waman bihi najaasatun khafiyana waa la mid qofay ku sugan tahay najaaso qarsoon kadib ogaaday ama arkay wa rukuuci khaamisatin ragco shanaad rukuucdeedana ayadana waa sidoo kale ragco shanaad rukuucdeeda maalan salaaddii duhuur ayaa waxaad soo gaartay imaamkii oo rukuucsan dabcan adiga waxaa laga yaabaa tii labaad midii saddexaad mid ay tahay dibaad ka ogaanaysaa laakiin waa mid shanaadoo sahwi u taagnaa ragcadii shanaaduu tukanayay waa rukuucay rukuucdii baad ku soo gaartay ragcadaa shanaad ma xisaabsanaysaa oo rukuucdeeda aada soo gaartay ma xisaabsanaysa maxaa yeele ragcadan shanaadaanba jirin ragcadan aada imaamka kusoo gaartay ragco jirta ma ah faatixadii iyo qiyaamkiina naa'ibkaagama noqon karo maxaa yeele ayagaaba salaada ziyaado ku ah ayadana waa la mid xaaladahan markaa sheikhu uu sheegay raximahullah waa xaalado aadan xisaabsanaynin ragcada laakiin asalka haddaad rukuucda imaamka kusoo gaarto waa inaad xisaabsanaysid waman adraka alictidaala qofkii wamataa adraka alictidaala goorkuu qofku soo gaaro ictidaalka famaa bacdahu iyo wixii ka dambeeya intaqala macahu imaamka maci ayuu la wareegayaa mukabiran xaaluu yahay mid takbiirsanaya wayusabixu wayatashahadu wayusabixu wuu ka wadaa fi sujuud sujuudi wuxuu la imaanayaa subxaana rabbiya alaclى wayatashahadu waa ataxiyaadkii buu la imaanayaa macahu ay maca alimaami fii gayri mowdicihi meeshiisa meelaan ahayn wamataa adraka alictidaala markuu ictidaal soo haleelo ictidaalka waa la yaqaan soo maha waa bacda arukuuc famaa bacdahu iyo wixii ictidaal ka dambeeya intaqala maca imaamkuu raacaya imaamkoo rukuucdii ka soo kacaad soo haleeshay asaad raacaysaa xaaluu yahay markaa ma'muumku mid takbiirsanaya tasbiixdii sujuuduu la imaanayaa tashahudkiibuu wuxuu la imaanayaa maca alimaam fii hayri mowdicihi fii hayri mowdicihi muxuu ula jeedaa ma'muumka markii la fiiriyo mowdiciisii ma aha maxaa yeele ma'muumka maalan imaamku wuxuu joogaa ragcadii labaad ragcadii labaad tashahud ay leedaha soo maaha laakiin ma'muumkan ictidaalka soo gaaray hal ragca xataa ma haysto ragca u xisaabani ma jirto mowdicaasi mowdicu tashahud miyay ma'muumka u tahay maya laakiin imaamkay u tahay mowdicu tashahud idan ma'muumka imaamku mutaabacaynaya markuu sujuudo uu sujuuda aadayo waa la takbiirsanaya mutaabacatan lilimaam sujuuda dhexdeeda adkaartii sujuuduu la imaanaya tashahud hadduu u fadhiisto maca alimaam buu la tashahudaya fii gayri mowdicihi meeshiisii meelaan ahayn tashahudkiisii meelaan mowdiciisii ahayn ayuu kula imaanaya markaas waa markuu ictidaal kusoo gaaro walow adrakahu hadduu imaamka soo haleelo maamuumka saajidan xaaluu yahay imaamka mid sujuudsan ow mutashahidan ama xaaluu yahay mid tashahudkii u fadhiya sajada waa sujuudayaa ow jalasa ama waa fadhiisanayaa bilaa takbiirin takbiir la'aan walow adrakahu saajidan haddii ma'muumka uu soo haleelo imaamka xaal imaamka uu sujuudsan yahay aw mutashahidan ama xaaluu yahay imaamku mid tashahud u fadhiya sajada ma'muumku waa sujuudaya ow jalasa ama waa fadhiisanaya waa labada mid uu kusoo haleele eh bilaa takbiirin takbiir la'aan muxuu ula jeedaa masaajidkii waxaad soo gashay imaamkoo sujuudsan sujuudaa kusoo gaarta soo maha salaadaad xihanaysaa takbiiratu lixraam imaamka sujuuddaa la gelaysa laakiin markaa takbiiratulixraam xirato kadib takbiir la imaamaysa waa hoobanaysaa biduuni takbiir takbiir la-aan ayaad hoobanaysaa waa sujuudaysaa maca alimaam hadduu fadhiyo tashahud u fadhiistayna waad la fadhiisanaysaa biduuni takbiir macnaha wuxuu ula jeedaa takbiirat lintiqaal la imaamaysid w masalada laba qowlaa ku jirta cinda shaaficiya qowl ka mida waa kan qowlka labaadna waxay leeyihiin yukabir waa takbiirsanaya markuu sujuudda imaamka ugu tegayo uu ku haleelayo waa takbiirsanayaa bay yihahdeen takbiirat lintiqaal markuu tashahudka ku haleelayana wuu takbiirsanayaa takbiirat lintiqaal qowlkan labaad ayaana ka raajixsan midka shiiqu halkan ku sheegay maxaa yeeley xadiidu waxaa ku soo aroortay annahu kaana yukabiru fii kulli khafdin wa rafcin nebiga calayh isalaatu wasalaam inuu takbiirsan jiray mar walba uu hoos aadayo ama kor uu u kacayo salaada dhexdeeda marka waa takbiirsanayaa laakiin shiikha sida uu qabo shaaficiyaduna ay u badan yihiin waa sida halkan uu ku sheego walow adrakahu saajidan aw mutashahidan ja sajada aw jalasa bilaa takbiirin sajada maxay munaasab u tahay labada lafdihi hore u sheegay saajidan aw mutashahidan sajada midee u socotaa waa markaa saajid aad ku soo haleysho isagoo saajida aw mutashahidan waa jalasa hadduu mutashahid isagoo ah uu soo haleelana waa fadhiisanaya ila imaam imaamku markaa waa fadhiyaa wuxuu yihi bilaa takbiirin takbiir la-aan wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina mxamed